rabadaan wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal washington ayaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da ood si toos uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
waa subax khamiisa bisha juunna waa kow sannadka idaacadda saakayo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
waxaan shalay awood u yeelanay inaan shir yar la yeelano aniga iyo waftig oo dhan waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa ee caafimaadka soomaaliya
taasi waxay ahayd agaasimo ku-xigeenka ururka caafimaadka adduunka w h o ahna wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya dor fawsiyah abiker nuur oo ka hadlaysa kulan ay wada qaateen iyada iyo agaasimaha guud ee w h o tedros adonom waraysi ayaan idinkugu haynaa qodobada kale ee aan idin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah jaamacadda galgaduud oo dhisme u gaar ah ku yeelatay gudaha magaalada cabudwaakh kadib muddo afar sana ah oo ay mid kira ah deganayd
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan xilligan kuleelaha dalka jabuuti iyo sida dadku ay ku maareeyaan bisha rabadaan qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan sagaashan qof ayaa ku dhimatay tiro saddex boqol ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qaaday subaxii arbacada xarun diblomaasiyadeed oo ku taalla caasimadda waddanka afghanistan sarkaal ka tirsan waaxda nabadgelyada oo magaciisa codsaday inaan la shaacin ayaa v o a u sheegay tirada ku waxyeelooday weerarkaas saacado uun kadib markii uu weerarkaasi dhacay horaantii subaxii arbacadana afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka oo la yidhaahdo waxiidullaahi majro ayaa dhimashada waxa uu ku sheegay inay siddeetan gaarayso isagoo intaasi ku darayn khasaaraha uu sii kordhi karayo mar kasta weerarka ayaa ka dhacay xarunta wasiir akbar khan oo kaabuul ka tirsan halkaas oo hoy u ah howlgallada shisheeye diblomaasiyadeed iyo xafiisyo dowladeed waxaana waxyeelo badani ka soo gaartay gawaari meesha tiil iyo dhismayaal kaagdhowaa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in kow iyo toban ruux qandaraasliyaal maraykan ahi dhaawacyo fudud ay ka soo gaareen weerarkaasi madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku dhow in uu soo saaro go-aan uu maraykanka uga laabanayo heshiiskii cimilada ee baariis lagu gaaray sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii muuqaal uu shalay ka soo muuqday madaxweynaha kadib booqashadii ra-iisul wasaaraha vietnam ee dalkan ayaa donald trump waxa uu su-aal ka keenay heshiiskaasi isaga oo sheegay in ay kala hadleen dhinacyo kala duwan oo madaxda caalamka iyo ganacsatada isugu jirta sida uu sheegay sen spencer oo ah afhayeenka madaxweynaha in badan oo ka mida warbaahinta dalkan maraykanka ayaa werinaysa in madaxweyne donald trump uu horay u gaaray arbacadii aynu soo dhaafnay go'aan uu kaga baxayo heshiiskaasi sidii ay uga noqon lahayd maraykanka
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a ramadaan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo soddon sana ahi codaysay doorashadii madaxa guud ee hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobey u qaabilsan w h o loosoo gaabiyo kaasoo loo doortay dor tedros adanam isbuucii aynu kasoo gudubnay si soomaaliya codkaasi ugu yeelato waxaa hortaagnaa dhaqaalo ay iska bixin weyday dowladda soomaaliyeed muddadaasi soddonka sana ahayd waxaana sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya dor fawziya abikar nuur loo doortay inay noqoto agaasimo ku-xigeenka shirguddoonka hay-addaasi ee w h o haddaba waxaa wasiirka iyadoo ku sugan magaalada geneva ee waddanka switzerland oo doorashada ay ka dhacday kal hore khadka telefoonka ugu warantay saare cabdixamed oo washington joogta
assalaamu calaykum zahra ramadaan kariim shirkaan kasoo qayb galna horta waxa waaye shir ku saabsan caafimaadka ee ay dhow hay-adda world health organization hay-adda caafimaadka adduunka ay qabato sanad walba sanad walba marka shir guddoon waxaa noo doortaa presidenta iyo shan ku-xigeenna oo vice president ah soomaaliya waxaa soo jeedisay inay ka noqoto mid kamid ah gudoomiye shir guddoomiye ku-xigeenka nobayska gobolka aan ka tirsannahay w h o oo emro la yidhaahdo oo ku fadhigiisa yahay qaahira shirkana markii loo soo jeediyey waa aqlabiyad waa la ogolaaday marka wasiirka caafimaadka ee soomaaliya wuxuu kamid ahaa sanadkan shir guddoomiyeyaasha ee baiska ku-xigeenadu kamid ahaa doctor fozia wasiirka caafimaadka soomaaliya shir guddoon ayay markii ugu horreysay muddo dhowr iyo soddon sano ama soddon sana ay noqotay marka maxay uga dhigan tahay inay doorashada qeyb ka noqoto shir guddoonkiina ay noqoto xubnihii matalayay soomaaliya shirguddoonka sharaf ayay noo tahay in nalaga qeybgeliyo oo aan maadaama aan member state nahay inaan ka qayb galno doorashada maynan lahayn cod ilaa iyo ku dhowaad sodomeeyo sana dagaaladii iyo ka hor sababta dowlad dowladda soomaaliya ma aysan bixinin fiigii loogu talagalay inay sanad walba bix lacagihii ku ururay daraaddeed codki ayaa aan ku weynay mana ahayn annaga laakiin waxaa jira dowlado fara ku tiris ah oo iyagana aanan member ah laakiin aan codka lahayn sababahaas awgeed soomaaliya marka soomaaliya maan sanadkan waxay awooday in ay codki soo celiso ayna awood u yeelatay inay doorashada ka qayb gasho marka waa farxad ayay noo ahayd inaan si buuxda uga qayb qaadano doorashadii sanadkan dhacday lagu doortay doctor sadre waa gartay marka ma waxay ka dhigan tahay in soomaaliya qarashaadkii lacagihii laga rabay ee bixisay si ay doorashada uga qayb gasho sanadkan muddo soddon sanaa kadib ha qarashaadkii wax waa bilownay juhdi badan kadib mahadna ha ka gaarto wafdigeena iibaa safiirka noo jooga bitsara marwe faadumo cabdullaahi maxamuud insaaniya oo aada u dadaashay waxaa kaloo aada u dadaalay doctor maxamed cabdijaamac oo isagana wakti badan la shaqeynaya hu laakiin kamid ah hadda wafdigeena sidoo kale doctor weheliye iyo doctor cabdi cawad marka waxay ahayd howl lagu dadaalay in wakti yar gudaheeda annagoo ah ku-xigeen shir guddoonka haddana waxaan ku dadaalnay inaan codka helno si aan sanadkan u codeyno marka aada iyo aad ayaan howl fiicana la qabtay runtii waa ku wada faraxsannahay maasha allah waa yahay waxaa loo doortay markii ugu horreysay w h o inuu madax ka noqdo nin u dhashay qaaradda africa tedros adanon oo isagu ah wasiirkii hore caafimaadka ee dowladda etoobiya marka guud ahaan gobolka maxay uga dhigan tahay in qof ka soo jeeda gobolka loo magacaabo xil noocaasiya markii ugu horreysay ayada lafteeda wallaahi waa wax aada wadamada afrikaanka ay ugu faraxeen lobby weyn ay u galeen in nin afrikaana inuu markaan markii ugu horreysay qabto w h o director general uu ka noqdo waa nin gobolka ka soo jeeda waa nin soo noqday wasiir caafimaad wax badan waa nin soo noqday wasiir arrimaha dibadda waddankiisa yaqaana soomaaliya dhibaatada caafimaad taalla si fiican u yaqaana waxaan shalay awood u yeelanay inaan shir yar la yeelano aniga iyo wafdigoo dhan waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa caafimaadka soomaaliya maadaama isaga wakti badan kasoo shaqeeya runtina waxyaaba aada ah caafimaadka etoobiya uu ka shaqeynaya waxyaalo badan oo la taaban karo oo horumar uu ka gaaray waxaad waxaan leenahay waa nin yaqaana gobolka iyo baahidiisa iyo baahida caafimaadka marka waxaan rajayneynaa il gaar ah inuu u lahaan doona wadamada dhibaatada badan ka haysa sida soomaaliya waa tahay wasiir fawziya dhinaca kale waxaa jirta in soomaaliya ay la tacaalayso xaalado xanuuno fara badan oo abaarihii ka dhashay gobol walba ka jira dadkii oo dhan saameeyey marka wasaaraddaada maxaa uga qorshaysan xaaladaha caafimaad darre shubanka uu ugu horreeyo caruurta ay u le-anayaan xilligan abaarta kadib wallaahi shubanka shuban biyoodka aada iyo aada u soomaaliya u hayaa isbuucii ugu dambeeyey daatada naga soo gaaraysay waddanka aada iyo aaday gobolada qaarkood sida geda iyo bay oo kaleeto mar cudurkii wuxuu noqday waa istaagay yaro istaagay laakiin hadda waxaad umalaysaa roobabkii markay da-een xoogaa in shubankii meelaha qaarkood uu aada kusoo laba kacleeyay laakiin hay-ado badan oo na kaalmeeyo wasaaradda caafimaadka juhdi weyn ayaa la sameeyey macaawino badan oo daawooyinkii waa inoo yimaadeen waxaan rajayneynaa inuu yaraan doono insha allahu tacaala si fiican aan ugu gaari karno xal insha allahu tacaala
wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya doctor fawziya abikar nuur kana mid ah shirgudoonada hay-adda caafimaadka ee w h o ee doorashooyinkoodii bishaynu kasoo gudubnay ka dhacday magaalada geneva dalka switzerland waxaana khadka telefoonka ugu waramaysay waryahayaga saare cabdi axmed
waa tahay rabadaan kariim subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal v o a washington ayaad weli la socotaan iyada oo la maraya xilliga kulaylaha dalka jabuuti ayaa waxaa dhanka kale ay dadka saameyn ku yeeshay wakhtigan jadwalkooda xilliga kulul ee soonka kusoo aaday warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda rabadaan muuse cimilada ayaa aad u kulul dalka jabuuti iyadoo lagu jiro wakhtigii soonka ee bisha barakaysan ee ramadaan wakhtiyada aadka u kulul ee sida gaarka loo dareemo kulayl saa'ida ayaa duhurkii iyo casarkii ilaa la gelayo maqribka oo ah wakhtigii afurka ee lasoo afjaro soonka waa kuwan qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oo iga warramay duruufta adag ee cimilada ee wakhtigan soonka walaahi xoog buu kulyahay ramadaanta iyo soonkuba xoog bayna u kulusha waayo dhulka xoog buu kulyahay marka markii dee aad maalintii aan sinaa yar shaqeeya tobankaba aad baa walahi waan rawaxnaa annagoo kaxa marka xoog buu ku leeyahay dhulku welibana shaqadaadu waa mekaanig iyo waxaa adiga haa waa laxaamad sudeed makaanis yaa weeyaan marka walahi markay tobanka gaadho waan rawaxnaa halkii aan labiyo tobanka ka gaadhi lahay kulayl daraaddii waan rawaxnaa kolkaad laxaamadan wadaan iyo kulaylka iyo soonka bal ka waran aad baan wallaahi si xooga baan wallaahi u liidanayo wallaahi waxaan ku leeyahay waxba ma qaban karnaba cimiladu aad bay kulushay aad bay kulushay wallaahi marka soonka lagu daran waa ka sii daranba waa kax baan kuley aniga weli waxaa iga soo yaacay maarey dhibaatada iga soo yaacay finan waa weyn baa iga soo yaacay marka waxaan si xoog u sii magarata meel qabow aan kaga bixi lahaaba haddii aan helayo maanta waan ka bixi lahaaba magaalada kulaylka wallaahi aad buu sidii sanadadii hore uu ka yar qabiyo uma kulay laakiin haddana waa kulayl dee aad kulay imikana wuu iska kulushahay maalmaha
bal ka waran wakhtiga duhurkii ee la sooman yahay kulaylka wacayinkee wakhtiga duhurkii la sooman yahay dee inaad meel qabow gasho oo meel masaajidada iyo dhulkaas aan isugu tagnaayo yacnaayo gallaayo laakiin meelaha bannaanka haddee waa kulayl lama joogi karo waa inaad meel qabow ama marwaxada magala maseer la aad tagtidun weeye soonkii wuu adkaanaya kolkaa soonku iska adag yahay laakiin dee waa loo adkaysanayaa oo wax kasta aday kasta uu yahay waa xillo uu ka kululaa baan u adkaysanayna iminkana waan u adkaysanaynaa alxamdulilah wallaahi boqolkiiba boqol isku wanaagsan laakiin saadaasha hawaduna iska fiicantay in yar way iska yar diirantay magaaladooda soonku ma kugu adag yahay wacaynki wallaahi horta alxamdulilah rabbilcaalamiin intii ilaahay nakarsiiye u nakarsiiyey yaa insha allah bimilaahi laakiin way hagaagi doontaa dee laakiin mekaanigii waxbaad ka shaqaysaa adigu bal ka warranna kuleylka iyo soonka arrimaha birtu waa iska kulushay boqolkiiba boqol laakiin ilaahay baa noo qabushay insha allah rabadaanku wallaahi inkastuu sidii hore bil barakaysan uu yahay sidii hore ma ahan dhulku ilaahay baa noo nimceeyey wuu iska yar qabow yahay
haddana kulaylku wuu iska yara jiraay waxoogaa habeenkii ayuu huuru yar wuu yar jiraa laakiin sidaa kale waa nimcad weeyaan kulaylkuna wallaahi inkastuu jabuuti ay milix iska yara tahay iska yar kulushahay dee aduu waa nimcad waan iska nool lahawn wala dhulka maalintaa ka waridno soonku waa wallaahi aad buu ficanya habeenkiisa laakiin waa dhulku waa kulayl habeenka dhulku xoog buu kulyahay bal wakhtiga duhurkii ee la soomeeyey ka waran wakhtiga duhurkii dhulku walaahi aad waa iska ilaahay mahdi waa iska baas waa waa iska maasha Allah weeyaan kulayl ziyada kulaylku waa ziyado habeenkii waa laakiin yaa laakiin khatara agaasime ku-xigeenka ahna kusimaha agaasimaha guud ee wakaalada jabuuti ee saadaasha hawada iyo cimilada cabdiraxmaan yuusuf nuur ayaa marka hore iga warramay cimiladan aadka u kulul ee wakhtigan soonka horta marka ugu horeysa wadanka jabuuti bisha juun roobab badan ma da-aano waa xilliga ay wadanka ugu roob yaryahay juun julaay ogast sebtembar si ayay roobabku da-aano karantu saddexdaa bilood ayay ku kooban tahay saddexdaa bilood roobabka jabuuti la sugayo waxaweye hadduu ilaa yidhaaho southka jabuuti uu ka roob badnaanayo waqooyiga marka roobabka jabuuti roobabka fiicani waxaa laga sugaya southka agaasime jabuuti wakhti xaga ayaa lagu jiraa bisha juun waxaa looga bartay bil kulayla sida saadaashu ay sheegaysona ay kulayl zaa'idana la saadaalinaya sanad bishii juun oo bil sideeda kaleba bil kulul ahayd saadaashuna ay sheegayso kulayl zaa'ida xagga soomaaliya oo kale inkastoo qaybo fara badan saadaashu ay ka gaabsatay oona waxba ka sheegin laakiin haddana qaybo waxaa jira
soomaaliya qiimaheega badan foorkaska laga bixiyey way ka gaabsatay inay wax badan ka sheegto laba eriya oo eriga koonfurta jabuuti runtii xadka dhinaca xeebta somalilan iyo koonfur bari soomaaliya oo sheegaysaeriyada marka muqdisho ilaa kismaayo absolutely waa eriyada muqdisho ilaa kismaayo ay ku sheegayso roob fiican oo karanta ah ay saadaalinayso rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee aan idin hayno magaalada cabudwaaq jaamacadda galgaduud ee magaaladaasi waxaa xarigga laga jaray kadib markii ay dhismaheeda oo socotay muddo dhowr bilooda lasoo gebagabeeyey dhismahan waxaa la sheegay in ay ku baxday lacag gaaraysa afar boqoloo kun oo dolarka maraykanka waxaana bixiyey inta badan qarashaadkaasi qurba joogta iyo hay-ado samafala wafdi ka socda dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin heer gobol iyo heer federaal ah ayaa ka qayb galay xafladaasi xarig jarka cabdikaafi yuusuf aadan ayaa warbixintan ka soo diray cabudwaaq jaamacadda galgaduud university waxa ay ka mid tahay mashaariicda ugu ballaaran ee laga hirgeliyey deegaankani cabudwaaq ee gobolka galgaduud jaamacadani ayaa deegaanka laga hirgeliyey afar sano ka hor waxaana iska kaashaday taabagelinta jaamacadani qurbajoog iyo dadka deegaanka kadib markii la arkay baahida jaamacadeed ee ka jirta gobolkani galgaduud jaamacadda ayaa ku jirtay guryo kira ah muddadii afarta sano ahayd ee ay shaqaynaysay balse dadaal ay sameeyeen dadka deegaanka oo kaashanaya hay-ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah ayaa u suuro gashay inay ka jaraan xarunta cusub ee ay jaamacaddu yeelan doonto xarigjarkani ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin heer federaal iyo mid gobol intaba ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda galgaduud maxamuud diriir isagoo sheegay in jaamacaddu ay heshay dhisme balse ay jirto baahi dhiman una baahan in wax laga qabto isagoo ka codsaday mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo midda gobolkaba inay baahiyahaasi wax ka qabtaan waxaad ka warhaysaan jaamacadda dhismaheedii waa noo dhammaaday waxaa noo dhiman qalabayntii jaamacadda oo kolley madaxdii federaalka heer federaal iyo heer xildhibaano maamul goboleed iyo federaalkaba waa nala joogaan waxaan rabnaa marka inaanu u sheegno baahidanada ku aadan jaamacadda waxyaalaha ay u baahan tahay oo ka mid a qalabayntii jaamacadda jaamacadda hadda irtaan ma lahan kuraastii iyo miisaskii iyo meeshii lagu fadhiisanayay waxaad ka warhaysaan inaysan derbigii u dhisnayn oo dhinacyada xooluhu ay ka soo geli karaan oo derbi xiran aysan lahayn waxaa sidoo kale ay u baahan tahay jaamacaddu conference hall oo hoolkii jaamacadda loo fadhiisan lahaa oo shirarkeeda lagu qaban lahaa gudoomiyaha jaamacadda ummadda maxamed axmed jimcaale oo ka mid ahaa waftigii ka soo qayb galay furitaanka dhismahani cusub ee yeelanayso jaamacadda galgaduud oo goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday inay garab istaagayaan jaamacadani galgaduud lana wadaagi doonaan manhajka iyo tababarada ay bixiyaan jaamacadda ummaddu qayb weyn ay ka qaadanaysaa horumarinta jaamacaddan qayb muhiim ay ka qaadanaysaa horumarinta jaamacaddan wax alla wixii tabarteena ka hagrama doono ugu horeeyo inaan la wadaagno manhajka oo manhajka jaamacadda ummadda ay bixisa inaan la wadaagno inaan la wadaagno koors markii la bixiyo koorskana muxuu yahay in ayakana aan la wadaagno khaasatan dhinacyada aan aad iyo aad u danaynayno oo ay ugu horeyso kuliyadda waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda ummadda ayaa sidoo kale ku booriyey waalidiinta iyo dhallinyarada jaamacadda ahmiyadda ay leedahay kuliyadda waxbarashada taasi oo uu sheegay in qofkii macalinimo soo bartahay aysan shaqala'aani ku dhacaynin waadanku haddii uusan yeelanin hay-ad waxbarasho dadkii waxbarashada soo saara haduusan yeelanin in saanis la bartaa macnadadki saanis lama baran karo sababtu saaniska wuxuu ku yahay aasaas u ah in macalimiintii saaniska dhigale dugsiya sare eed iyo dugsiyada hoose dhexe in lasoo saaro ayay muhiimta marka waalidka reer cabuud waxaan u sheegayaa kuliyada waxbarashadu waxaa waaye waa meesha maanta ta shaqadeedii ay diyaar tahay oo qofka ka soo baxaa uusan baagamuddo noqonaynin senatar cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo ka mid ah golaha aqalka sare ee soomaaliya kana mid ahaa dadkii ka soo qayb galay daafurka xaruntaani cusub ee jaamacadda galgaduud ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay iska diiwaan geliyaan jaamacadda kuna niyad samaadaan jaamacaddaani waxay ku xidhan tahay inay hanaqaado kow inagoo ku imaan qabna jaamacadda galla jaamacadda buuxinna markaynu buuxinno oo ardayga dhiganaya kontribuushonkiisa uu la yimaado ardaydu markay badato macalinka la soo kirayn karo tayadiisaa la badanaysa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday isagoo ku hadlaya magaca dowladda inuu garab istaagi doono jaamacadani galgaduud islamarkaasna codsiga jaamacadda iyo baahida deegaanka intaba u gudbin doono dowladda islamarkaasina dowladdu ay siin doonto buu yidhi tixgelin
idiinba la qaado hadduu ilaahay yidhaahdo inaan farriintiinna gaarsiiyo xukuumadda inaan farriintiinna qaado oo ah inaad diyaar u tihiin inaad waxqabsataan inaad ka rabtaan xukuumadda iyo dowladda inay idin garab istaagaan oo waxa idinka dhiman laidiin dhammaystiro waxaan ballanqaadayaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxa idinka dhiman laidiin dhammaystiro in tixgelin gaara laidinka siiyo dhammaystirka jaamacadda iyo dhammaan kaabayaasha waxbarashada dhinaca kale waxaa isla maanta la dhagax dhigay gudaha jaamacadda masjidka jaamacadda kaasi oo uu ku deeqay allaha u naxariistay axmed maxamed jaamac dhegaweyne ka hor inta uusan dhimanin wuxuuna wakiishay cabdiwaayeel oo ah ganacsade si weyn uga qayb qaatay dhismaha jaamacaddani ahna qofkii bixiyey dhulka jaamacadda laga dhisay waxaan ku talagalnay halkan masaajid in laga sameeyo isagaa yidhi sadaqa jaariya ah la iiga dhigo waxaanu haynaa marka masaajidka lacag soddon kun ah run ahaantii meelo badan baa laga dhigi kara waad ogtihiin oo muxuu ahaa bacdao gacanta aan ku haynay jaamacadduna ay u baahnayd masaajid inay labadii arrimoodba isku imaanayaan oo ashirkii iyo sadaqadiina ay imaanayso jaamacaddii oo masaajid ay u baahnaydna ay wax weyn u noqonayso lacagtaa maantaba waa diyaar waxaana jeclahay lacagtaas wixii maantaba ka bilaabna inaan sheekh daawuud
khayr jaziila ilaahaynu ku jazeeyo yaan ilaahay u weydiinayna anoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliyeed waxaan ka tacsiyeynaynaa cabdulaahi waxaan u tacsiyeynaynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan leenahay samir iimaan allah ka siiyo waxaan kaloo ugu tacsiyeynayaa magaca wasaaradda dowladda federaalka iyo galmudug jannadii allah ka waraabiyo shalay ayuu nala jooga walaalkeen wuxuu qayb ka ahaa bahda waxbarashada ee degmada wuxuu kaloo qayb liwaaxda ka qaatay gobolka iyo jaamacaddan hirgelinteeda waxaa weeye waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala in kitaabkiisa gacanta midig uu ka siiyo cabdikaafi yuusuf aadan v o a caabudwaaq
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdikaafi dhegeystayaal markanna xubintii cayaaraha ku soo dhowaada maxmuud mascade ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha heesaarka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo macalinka manchester city beb guardiola ayaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda aan maalin iyo habeenba ka nasan waayahan ciyaartooyda uu haatan ku raad joogo keenistooda waxaa ka mid ah xidigaha kale ah kayel waker oo baallaha midig ee difaaca uga ciyaara kooxda tottenham hatsba benjamin mendi oo baallaha bidix ee difaaca isna uga ciyaara kooxda monaco ee dalka faransiiska weeraryahanka reer jiri ee keligii dhabarka ku siiday waayahan kooxda kubadda cagta ee arsenaal alaki sanjes iyo weeraryahanka da'da yar ee maalmahan dunida ciyaaraha wacdaraha ka dhigay una sifta kooxda monoko iyo nbembe qiimihiisa lagu sheegay boqoltoban-iyo-saddex milyan oo ganiga ingiriiska ayaa doonistiisa waxaa sidoo kale iyana ku jirta kooxda real madrid oo suuqa ciyaartooyda kulliga daaciddii ay ku xafiltamaan haase ahaatee afartan xidig ayaa la sheegayaa in guardiola wixii ay ku qaadataba ay ka go'an tahay inuu la soo wareego waxa ayna maamulka kooxdu u qoondeeyeen lacag gaaraysa laba boqol iyo konton milyan oo ganiga ingiriiska ah inuu ciyaartooy xilli ciyaareedkan kula soo wareego sida ay tabisay jariiradda daily mail ee ka soo baxda dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyaduna hardanka suuqa ciyaartooyda dhinaceeda uga jirta ciyaaryahan grishman laacibka ay ku duusha kooxda atletica madrid ayaa ka mid a ciyaartooyda ay raacdada ku hayso ciyaaryahankan oo qiimaha ugu yaraan atletica loogala soo wareegi karo uu yahay toddobaiyo siddeetan milyan oo gariga ingiriiska sida ku qoran heshiiska uu kooxda kula joogo ayaa muujiyey inuu doonayo inuu kooxdiisa isaga tago wararka qaar ayaa sheegaya in ciyaaryahan bogba oo manchester united u ciyaaro uu ka mid yahay dadka ku jira qalqaalada grishman ee imaanshaha manchester united ciyaaryahanka difaaca uga yaara kooxda real madrid ee sergio ramos oo shalay kula hadlayay wariyaasha shirka jaraa'id ee ciyaarta kama dambaysta ah ee champions liiga ay yuventus kula ciyaarayaan real madrid ayaa mar uu ka jawaabayay sida uu arko wararka sheegaya inuu grishman ka tegayo kooxda ay xafiltamaan atletico waxa uu yidhi go'aankiisa isagaa leh iyo waxa uu mustaqbalkiisa ka samaynayo laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii uu ka tago atletico madrid inuu yahay dhibaatona dhaaftay sidoo kale manchester united waxa ay ku raad joogtaa helitaanka wiilka everton ee lukaku walow macalinka morihnu markii uu chelsea joogay ciyaaryahankan uu u diiday inuu ciyaarsiiyo markii dambena uuba ka iibiyey kooxda everton uu haatan yahay laacib ay ku tiirsan tahay kooxdaasi sidoo kale laacibka lukaku waxaa doonaysa iyana inay dib ula soo wareegto kooxdiisii hore ee chelsea wararka imaanaya waddanka faransiiskuna waxay sheegayaan in ciyaaryahanka obamiyeng uu isaga tegay kooxda brushia dortiman ee dalka jarmalka kuna biiray kooxda b s g ee magaalada baris ciyaaryahankan reer gaaboon ayaa sida wararka lagu helayo waxa uu ku kacay lacag gaaraysa kow iyo lixdan milyan oo ganiga ingiriiska weeraryahankan xilli ciyaareedkii tegay ku guulaystay gooldhalinta horyaalka jarmalka ayaa waxa uu toddobaadkiiba mushaar ahaan u qaadan doonaa lacag dhan boqol lixdan iyo siddeed milyan oo ganiga ingiriiska ah ilaa hadda labada kooxood midkoodna ma xaqiijin heshiiska walow ilawareedyo lagu kalsoon yahayna ay sheegayaan in obamayang uu b s g si rasmi ah ugu biiray kooxda arsenaalna waxay heshiis laba sanaha la gashay tabar arsen wenger oo maalmahan joogistiisa iyo bixistiisa dhinac loo saari la'aa heshiiska arsen wenger ayaa badi taageerayaashu ka soo horjeesteen isaguna waxa ugu baaqay in taageerayaashu ay midoobaan oo ay kooxda iyo ciyaartoydaba taageeraan waxauna sheegay inuu ku dadaali doono sidii ay kooxda kaga mid noqon lahayd kooxaha ku xafiltama horyaalka dalka ingiriiska oo markii ugu dambaysay ee kooxdani qaado ay ahayd sannadkii labada kun iyo afartii ciyaartoyda la sheegayo inuu ku raad joogo si uu taageerayaasha u soo jiitana waxaa ka mid ah ciyaaryahanka codsiga u gudbiyey inuu kooxdiisa ka tagay riyaad mahrez waxaase dadka qaar ay leeyihiin in keenista laacibkaasi aanay waxba soo kordhinaynin maadaama la filayo inuu bedeli doono ciyaaryahan sanchez oo diiday inuu saxiixo heshiis lacagtiisu ay gaarayso saddex boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska ah toddobaadkii golahayaha manchester united ee david dahia ayaa waxaa si daran u doonaysa kooxda real madrid walow ay goolhaye wanaagsan haysato madrid haddana weli kama aanay xiise dhicin doondoonista laacibkan da'da yar ee qaranka sbain ay ku dhaartaan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkan inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascado bal markan aan ku wada nasanno coodkii ruqyo cali guutaaliye mid ka mid ah nebi ammaankii aan idinkugu talagalnay
habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay aqumanuu rasuulkii maxamed uu yiri qaraxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yiri
waa tahay qasiidadaasi ayaa u dambeysay baahinteenii subaxnimo oo halkan sii wada jira idaacaddii subaxnimadii la socodsiinayeen anigoo jamaal axmed ismaan zaare cabdiaxmed iyo bashiir abikar dhammaantii isku dubaan dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise le nabadgelyo
dabadeed qurquriye aayadihii qur'aanka nabigu qushuuce bidsinka u qabsaday nabigu qushuuce bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye